ilay wax u dhaceen feero maxaan ku idhaahdaa reer miyiah oo reer guuraa ah ayaa ciidanka loo yaqaano new bolis ee maamulka jijira maaragtay uu leeyahay ayaa reeraha weeraray oo galay oo xelada ku galay ma garan ayagoon waxba arrintaa ka hogeyn oo maaragtay arrintaa aan dagaal iyo waxba aan shuqul ku lahayn ayuu ciidankaasi raaki aroortii galay ma garan de dhib badan baa ka dhacay dhib badan baa ka dhacay iyagii rag baa laga laayay ilaa hadda waxaana loo sheegayaa laba iyo toban nin oo ninkii watay uu maaragtay uu ka mid yahay inay meesha yaaliin dhinacan kale ee reerihii reermiiga ahaa waxaana loo sheegayaa lix nin baa naloo sheegayaa lix nin baa naloo sheegayaa waxdhi hadda qolo walbana maaragtay dee xooggeedii unbay maaragtay uhursanaysaa ayagana meeshii kollay waa laga eriyey oo ayagiiba maydkoodii meeshii kaga cararay ma garan dawiga guud dagaalo kalaa laga cabsi qabaay oo qolo walba qoladii ay ka timid ay ka tirsanayd baa maaragtay gurmad u keentay aada iyo aad baa looga cabsi qabaa hadee dawladdii federaalka ahayd iyo dawladdii dhexena wax hadda yimid oo arrintaas soo dhexgalay maanaan maqal marka waa aada iyo aad baa maaragtay laysugu maaragtay qalab uruursanaya